الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات wuxuuhi sheekhu raximah llahu tacaala wa fii ducaa'i alaxyaa'i kuwa nool ducadooda iyo baryadooda ay ilaahay u baryaan wa sadaqaatihim iyo sadaqooyinka ay ka bixiyaan manfacatun manfaco iyo waxtar iyo dheef baa ugu sugan lil amwaati kuwa dhintay waxau sheekhu leeyahay baryada ay ilaahay u baryaan dadka nooli sadaqada iyo waxa ay u bixiyaan waxa ku sugan manfaco iyo dheef ay dheefsanayaan dadkii dhintay markaa wuxuu sheekhu uga jeedaa dadka dhintay way dheefsanayaan dadka nool ducadooda iyo baryadooda ilaahay ay uga baryaan inuu u dembi dhaafo inuu u naxariiso inuu derajooyinkooda kor yeelo sayi-aad iyo dembiyaal wixii ay geysteenna uu ka dhaafo kadalik waxay markaa dheebsanayaan oo kale wixii sadaqaa dadka nooli ay ka bixiyaan ee ay markaa dadkaa u bixiyaan iyadana waa dheebsanayaan waa arrinta koowaad ee ducada ilaahay wuxuu inoo jideeyey in loo duceeyo dadka dhintay maray ducadaa ilaahay inagu waajibiyeyna waa jiraa maranay markaa sunno tahayna waa jirtaa oo masalan dadku marka ay dhintaan in lagu tukado oo salaadu guud ahaanteedna dee waa duco iyo baryo waa ducaaulcibaada iyo weliba in dhexdeedana ilaahay looga baryo qofkaa dhintay siiba takbiirta saddexaad dabadeed ta hore faatixadal akhriya tegu ogtaa nebigaa lagu saleeyaa ta saddexaadna waa loogu duceeyaa in loogu duceeyo qofkii dhintay oo sidaa loogu tukadaa waa waajib mararka qaarkoodna waa sunna oo dee marka qubuurtii oo kale lasoo booqdo in loo duceeyo oo qubuurtii markaas ilaahay dadka ku jira dembidhaaf loo weydiiyo cafiye loo weydiiyo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waa inoo jideeyey oo isaguna markuu qubuurta soo booqdo assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniina wainaa in sha allah bikum laaxiquun yakfiru allahu lanaa walakum annagiyo idinkiiba ilaahay haydin dembi dhaafo ayuu odhan jiray cafiye ayaan ilaah idin weydiinaynaa buu odhan jiray marka qofka la aaso in iyadana loo duceeyo ayaa nebigu sala allahu alay slam iyana inoo jideeyeyoo wuxuu yidhi istakfiruu liabiikum liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya fa innahu laana yus'al hadda ayaa la weydiinaya oo laba malagu imanayaa ilahay dembi dhaaf weydiiya waxaa kaloo markaas iyadana ka mida yacni dadka muslimiinta kuwada dhintay in loo duceeyo in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo mu'miniin rag iyo dumarba iyo kuwo dhintay iyo kuwo noolba iyaduna mid mashruuca weeye ilaahay baa nebi maxamed ku yidhi wastakfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat dembi dhaaf u weydiiso dembigaaga iyo mu'miniinta rag iyo dumarba ambiyadu waxay odhanayaan rabbana kfir lii nabiyullahi nuux oo kale ilaahay u dembi dhaaf waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab ayaa ambiyadu markaa ku ducaysanayaan ilaahay u dembi dhaaf labadeedii waa u dembi dhaaf muuminiinta ilahay u dembi dhaaf nuux wuxuu lahaa rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'minaat ilaahay u dembi dhaaf ayuu odhanayay taasi waxa weeye waa ducadii oo mid waajiba iyo markaa mid sunnaaba yeelatay sidaasaanay markaa u dheefsanayaan dadka mu'miniinta ahi sadaqada iyo waxa markaas iyadana laga bixiyo iyaduna waa la mid oo waa dheebsanayaan oo sawaabkeedii amalmarinteedii waa gaadhayaan sida xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo sacad ibnu cubaada laga warinayo wuxuu yidhi tuwufiyat ummi hooyaday ya rasuululahi ayaa dhimatay anna waan ka maqnaa ayanfacuhaa shayun in tasadaqtu bihi canhaa haddii aan wax ka sadaqadayso ma anfacaya hooyaday waan ka maqnaan markii ay dhibatay qaala nacam haa buu yidhi waa anfacaysaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku maragelinayaa xaydkaygii iyo beertaydii almiqraada ee midhaha badnaa sadaqatun calayha sadaqa ayaan uga dhigay buuhi hooyaday ogow beertii dhammayd hooyaday ayaan u waqfay ee midhaha badnayd ee midhaha laga guranayay ogow buuhi waxaa haddaba sheekhu oo inoogu gaar yeelay uun ducaau laxyaa iyo sadaqaatihim waxa ay dadka dhintay ay dheebsanayaan kuwa nool baryadooda ilaahay ay u baryaan iyo sadaqada ay u bixiyaan keliya ayay markaa dheebsanayaan buu yidhi laba arrimoodba waa sheekhu labadaa wuu ugu gaabsaday mid weeyaane sheekhu dee sayn ognahayba yani caqiidada waxay ama yani waa xanafi caqiidadana wuxuu tilmaamay iyadoo a'imadii kale madhabkoodiina waafaqsan inay abu xaniife iyo waafaqsan tahay abu yuusuf iyo maxamed bin xasan ashaybani inay marka caqiidadoodii waafaqsan tahay ayuu markaa inoo sheegay muqadamadii ayaga ayaana markaa intaa qaba iyo maya wuxuu ka qasdinaya ahlu sunna itifaaqan taaman ama ijmaaca taam ah ayay labadaa masalo ku ijmaacsan yihiin oo wax khilaafa baan ku jirin sidaa daraaddeed buu labadaa ugu gaabsay laakiin kuwa kale khilaaf baa ku jira waxyaalaha iyagana caamatu ahli sunna ay qabaan inay markaa anfacayso oo abaalmarinteedu qofka dhintay ay gaadhayso indifaxsanaya waxaa ka mid a xajka bal xataa qofkii aan keliba karaynin ee noolaa isagana waa laga soo xajinayaa si ay xadiida saxiixayn tilmaamaysa bukhaari iyo muslim kusoo arortay ibnu cabbaas laga warinayo wuxuu leeyahay jaad imra'atu min khascam caama xajat lwidaac ayay u timi masaxati yaa rasuul ina fariidat allahi calaa cibaadihi fi lxaj fariidadii ilaahay uu ku faral yeelay addoommadii xajka adrakeed abi shaykhan kabiiran laa yastadiic aabbahay oo weynayay soo gaadhay mana karaya inuu gaadiidka fuulo oo uu ku sugnaado ma ka gudayaa inaan ka xajiyaa nebigu nacam buu idhi haa ka xaj buu yidhi xadiid kaleo imaamulbukhaari isagana warinayo oo ibnu cabbaas laga warinaya gabadh reer juhayne ah ayaa nebiga utu waxay tihi yaa rasuululahi hooyaday waxay ku nadartay inay xajideen manay xajina ilaa ay ka dhibatay afa axuju canha ma ka xajiyaa qaala nacam xujii canha ka xaj buu idhi haay hooyadaa haddii lagu yeelan lahaa hooyadaa dayn ma ka gudi lahayd yacni ilaahay u guda ilaahay ayaa mudan in la oofiyo xaqiisa loo guda e xadiid kale oo ay warinayaan abu daawuud iyo ibnu maaja ibnu xibbaan bayhaqi ay warinayaan waxa isagana nebigu sala llahu alay slam u maqlay nin leh labayka can shubruba waxaan ka xidhay ama xaj kale aan u niyeeyey ninka shubruba la yidhaahdo markaasaa nebigu uhi man shubruma war shubrumu waayo qaala akhun lii aw qariibun lii wuxuu uhi waa walaal ii sugnaday ama qof aanu qaraabo nahay markaasaa nebigu yihi xajaja can nafsika nafdaada ma ka xajiday markaasuu uhi laa maya xuja can nafsika uma xuja can shubruba wuxuu uhi horta marka hore nafdaada ka xaj kadibna ninka shubruba la yidhaha ka xaj sidaa daraaddeed baa culimmadu waxay dhahdeen waxaa shardi ah ama laga maarmaana xadiidkaa iyadoo laga qaadanayo ama la daliishanayo qofka cid kale ka xajinaya waxaa laga maarmaana inuu nafdiisa ka xajiyo qof aan nafdiisii ka xajini isagu cid kale xajkama gudan karo kaasina isagana waxa weeye waa xajkii iyo nadarkii oo qofkii markaa dhintay iyo kii noolaayay markii xajka kari waayeyba iyadana laga gudanayo waxyaalaha kale iyadana soo arooray ee nusuusta ku soo aroortay ayana waxaa ka mid a qofku haddii uu dhinto iyadoo lagu leeyahay soom yacni cudurdaar kaga tegey oo uu jaanis u helay weliba uu ku qalleeyo haddii uu qofku dhinto isagana waa laga soomaya hadduu qofka cudurdaar kaga tago oo masala xanuun oo kala tago siduu u xanuunsanaya uu ku dhinto qofkaa waxba laguma leh laakiin hadduu janisu ku qalleeyo uu helay oo aanu qallaynin isagana waa laga soomaya waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayeen min xadiidi caaisha waxau nebigu uhi man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhinta isagoo soom lagu leeyahay weligiisa iyo xigtadiisa iyo qaraabadiisa ayaa ka soomaysa baa nebigu sala allahu alay slam yidhi marka waxaynu haynaa ducadii dadkii markaas noolaa ay u ducaynayeen sadaqadii iyo wixii ay ka bixinayeen dadkan inta ay u bixinayeen waxaynu haynaa xajkii oo laga gudanayo markaa iyo nadarkii oo dadkii dhintay laga gudanayo soomkii oo iyadana laga soomayo qofkii lagu yeeshay oo dadkii dhintay markaa ay intifaacsanayaan culamada qaarkood baa waxay ku gaabiyeen intaa nusuustu ku soo aroortay un inta anfacaysaa wey inaan laga gudbinin culamada qaarkoodna waa sii waasiciyeen oo yacni waxay markaas ay ku tilmaameen ayu qurba yafcaluha alinsaanu can ilxayi aw ilmayiti faina dalika yasilu ilayhi bay yidhahan ayu qurba iyo wax kastoo ilaahay loogu dhowaado oo qofku qof dhintay uu ka sameeyo waa gaadhaysaa hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday qur-aan la akriyo tahay hadday ilahay xuskiisa tahay waa gaadhaysaa bay yidhaahdeen oo sidaasay markaa u tawsiciyeen culimada qaarkood baa kala qaadayoo war wax niyaaba gasha iyo qof kale inuu ka sameeyo iyo waxaanu ka samayn karin aanu kala qaadno wuxuu hadday niyaabo gelayso sida markaa xajkaas oo kale yacni iyo waxaa nusuusta ku aroortay waa gaadhaysa laakiin waxaa niyaaba gelaysa sida salaad oo kale islaamnimo oo kale iyada markaa ma ansaxayso ayay culimmada qaarkoodna ku tegeen waxaa jira markaa iyagu qolyo kale oo iyagu markaa madhabka ahlusunna waljamaaca ka hor jeeda oo iyagu ahlubidaca hole meydku laa yantaficu bishayin min sacyi laxyaa yani wax alliyaadiya wuxuu kaga intifaacsanayaa ma jiro walaa markaa duco walaa waxay bixiyeen midna waxay ka dheebsanayaan ma jiro aayad bay markaa deliishtaan wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca qofka uma sugnaanin wuxuu isagu sacyi maayo walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun waxa qabateen maayo wax kale laydinku abaalmarin maayo inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun waxa laydinku abaalinaya waxa qabateen iyo xadiidkii ahaa saxiixa ahaa imaamu muslim werinayey idaa maata bnu aadam inqataca camalu ilaa min halaath qofku markuu dhinta camalkiisu waa go-aa saddex mooyaane sadaqa jaariya sadaqa soconayso qofku uu la baxay cilmi lagu intifaacayo walad saalixa oo usoo duceeya mooyaane markaa culimada marka ahlusunnana waxay kaga jawaabeen aayadda horta waxay yidhahdeen jawaabta ugu wanaagsani waxa weeye waxa la diidayaa waxa weeye aayaddu ay leedahay waan laysa lilinsaani ilaa maa saca inuu qofku milkiyo oo uu hanto sacyi cid kale ay leedahay oo insaanku camalkiisa ayuunbuu leeyahay sida ilaahay uu yihi lahaa maa kasabat wa calayhaa maktasabat insaanku camalkiisa ayuunbuu leeyahay camalkiisa ayuu leeyahay macnaheeduna ka dhalan mayso inaanu camal cid kale ka samaysay ama abaalmarinteeda loo hibeeyeyna inaanay soo gaarin aayadubatimaasa lakiin camalkiisa ma laha oo uma sugnaanin weeye laakiin hadduu markaa isagu u sameeyo oo markaa usocdiyo waa gaadhaya kuwa nusuusta kusoo aroortay sida qofka haddii la yidhahdoo kale xoolahaagunbaad leedahay xoolo kale ma lihid adigoo xoolahaaga unle ayaa xoolaha qofka kale hadduu ku hadeeyo ama ku siiyo ama ku sadaqadayso aad markaa yeelanaysaa ood intifaacsanaysaa aayaadka walaa tusawna ilaa maa kuntum tacmaluun iyo wixii lamidina macnaha waxa weeye kaasuu ku mudanayaa wacdiga ilaahay iyo yaboohiisa laakiin wax kale oo qofku ku sadaqadaysay ama uu soo hadiyeeyey yacni ma diidayso bal culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxay ka hadlaysaa aayaddu waa sayi-aadkii falyawma laa tudlamu nafsun shayan walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun sayi-aadna yacni waa laysku waafaqsan yahay cid kala geysatay inaan markaa qofkan dusha laga saarayni sayi-aad iyo xumaan wuxuu geystay ayuunbaa markaa qofka isaga lagu abaalinaya haddaba halkan uu markaa sheekhu markaasuu camimayo wa fii ducaai alaxyaai wa sadaqaatihim iyada ducada garanaya oo muumin oo dhan waa loo duceeyaa ilmahaaguna markaa ducada uu markaa ku duceeyaa iyaduna waa kasii mudanta waa kaa nusuusul ay ku soo aroortay weliba nabigu sala allahu alay slam xadiida abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan ina min adyami ma akaltum min kasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum waxa ugu wanaagsan waxaa cuntaan kasabkiina iyo waxaa shaqaystaan carruurtiinuna kasabkiina ayay ka mid tahay marka wixii uu ilmuhu markaa isaga ducadiisa iyo wuxuu soo baxay waa maxalu itifaaq xaggan haddaba sadaqada ayaa culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan nusuustu waxay ku soo aroortay in sadaqada uu waalidku waladkiisa yani waladku waalidkii u bixiyo ee nusuustuba tilmaamaysa qof kaloo qaraabo ama qof kaloo ajnabi wuxuu ka bixiyo sidaa daraaddeed baa sheekh albani oo kale nusuustaa markuu isu geeyey kitaabkiisan axkaamu ljanaa'iska waxa uu ku tilmaamaya nusuustu waxay ku soo aroortay inay tahay uun waladku wuxuu waalidkii u bixiyo ee nusuustu ma hayna tilmaamaysa yani qof ajnabi wuxuu markaa u sadaqaysa qof kaloo markaa ajnabi ay kala yihiin laakiin sheekhu markaas waa camimay imaamu nawowina masalada ijmac ayuu kusoo naqliya isagoo aan waladka ka dhigin mayd ka dhigay ayuu isaguna ijmac kusoo naqliya wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wa fii ducaai laxyaai kuwa nool baryadooda iyo wa sadaqaatihim sadaqaday u sadaqadaysaan manfacatun manfaco iyo dheef ayaa ugu sugan lilamwaati dadka amwaadda ah ee dhintay manfaco iyo dheef ayaa ugu sugnaaday wallaahu ilaahay yastajiibu waajibaya addacawaati baryooyinka ilaahay waajibaya wayaqdi alxaajaati xaajooyinka iyo baahyahana ilaahay isaga ayaa u gudaya addoommadiisa waxau sheekhu leeyahay halkanna ilaahay waa ka dacwaadka iyo baryooyinka dadka ajiiba xaajaadka iyo danahana ilaahay ka addoommada u guda weeye waxaa inoo tilmaamaya aayaad fara badan iyo axaadiis baa inoo tilmaamaya waxaa ka mid ah aayaadka ilaahay wuxuuhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii nebi maxamed oo addoommadaydu markay kaa weydiiyaan markay yidhaahdeen rabbi miyuu noo dhow yahay oo aan la faqnaa mise waa naga dheer yahay oo dhagahaan isqabanaa waa dhawaaqnaa ilaahay wuxuu uhi hadday addoommadaydusa ii kaa weydiiyaan fa innii qariibun anigu waa dhowahay ujiibu waan ajiibaya dacwata daaci ka i barya baryadiisa waan ajiibaya idaa dacaani marka uu ibaryo ee baryo anigu waan ka ajiibaya waxaa kaloo ilahay ihi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi ibarya waan idinka ajiibaya waxaa kaloo ilahay ihi aman yujiibu lmudara yaa ajiibi yacni waa iyaka ajiibaya kala dhibaato geliya idaa dacaahu markuu yeedho wayakshifu suu xumaantana fayda allah weeye kala dhibaato geliyey ka ajiibaya marka uu baryo ka dhibaato faydayana allah weeye waxaa ilaahay inooga warramay inuu ambiyo dhibaata ay qabsatay uu ajiibay nabiyullaahi ayuub oo markaa dhib fara badani soo qabsatay fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur ilaahay wuxuu yidhi ilaahay nabiyullaahi wuxuu yihi fastajabnaa lahu waa ka ajiibnay baa ilahay ducadiisii dabeetana waxaan ka faydnay wixii dur iyo dhibaato haysatay nebiyullaahi yuunus oo uu nimini liqay oo bad markaa gunteed la galay oo halkaa markaa ilaahay uga soo dhawaaqay fastajabnaa fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algam ilaahay waa ka nabadgelinay buuhi murugada nabiyullaahi zakariya fastajabnaa lahu wahabnaa lahu yaxya yaxyana waanu hibayn markaa ducada ilaahay marka la baryo sidaas ayuu ajiibaa xaajooyinka iyo baahiyahana isaga ayaa guda leannahu khayr oo dhan gacantiisa ayuu ku jiraa qofkii markaa xaajo iyo baahi ay haysato qof ka xanuunsanayo wax arrin kale ku adkaaday faqri uu hayo cid ay ka maqan tahay cid ka dhibaataysan tahay waxa abboon rabbigii inuu baahidiisa ku dejiyo ilaahay inuu dhibtaa ka korqaadideeda isaga u baryo makhluuq iyo markaa cid aan waxba haysanin aanu u cabannoon waxba u sheeganin xadiidka imaamu tirmidi ay warinayaan iyo diya almaqdisi fi lmukhtaara uu ku warinayo walow sanadka xadiidka markaa la daciifiyey anas baa laga wariyay nebigu wuxuu uhi midkiin rabbi iyo xaajadiisa ha weydiisto ilaa markaa indhasha kabtiisu hadday godana rabbi iyo ha weydiiso ilaahay arrimaha waaweyn un looma barye arrimaha yaryarna waa loo barya allahuma aslix lii shanii kullahu ilaahu arrinkayga oo dhan iyo hagaaji baa la yidhahdaa marka waxa aboon qofka muslimka ahi inuu rabbigii qalbiga iyo carab qaba inuu ka baryo inuu xawaajtiisa iyo danihiisa gudidooda ilaahay u cuskado oo aanu asbaab keliya cuskanin asbaabta waa lala imanaya laakiin asbaabtaasi inay keligeed wax tarayso waa inaanad markaas aanad cuskadee rabbiga aada cuskatood barida ducaduna markaa asbaabta ayay ka mid tahay xataa yacni muslim iska daaya gaalada iyo khalqiga ayaa markaas dhammaantood markaas ilaahay wada barya xataa xayawaanka tii nebigii markaa soo roob doonay ee dabeetana quraanjada yar markaa lugaha cirka u taagaysa ku soo baxee yidhi iska soo noqda faqad suqiitu bidacwati hayrikum layrkiina iyo cid kale markaa baryadeeda laydinku walaabiyey yacni saasay ugu wada baahan yihiin khalqiga oo dham ilaahayna ay u baryaan fa idaa ragibuu fi lfulki dacwu llaha mukhlisiina lahu diin gaaladaa dafiraysa ee ilaahay markaas inkirsan ayaa haddana markay badaha fuulaan ay doonyuhu dabaylu ku kacaan ayay ilaahay keligii ay baryaan haddaba ducada iyo baryada ilaahay la baryayo dhowr arrimood baa ku sugan yacni waxay tilmaam ka dhigan tahay inaad qiraysa ilaahay jiritaankiisa waayo cid aan mawjuud ahayn oon jirin lama baryo waxaad qiraysaa ilaahay inuu qani yahay uu deeqtoon yahay oo haddaad maanta wax doonayso dee faqiir aan waxba isagiiba haysan oo iska furin oo iska weyd waxba weydiisan mayside qani inuu ilaahay yahay isagu ka deeqtoon yahay ayaad rumaysatooda u weydiisanaysaa qodolkale inuu wax maqlayo ayaad markaa u weydiisanaysaayoo mid dhegana oo aan waxba maqlaynin waxba lama weydiiso waxaad u qiraysaa karam iyo deeqsi inuu yahay ee bakayl markaa labada gacmoodba la jaray isagana cid waxba ma weydiisato waxaad u qiraysaa naxariis waayo qofka aan naxariis lahayn waxba lama weydiisto waxaad u qiraysaa qudre iyo awood caajis iyo mid aan waxba markaa karaynin lama weydiisto intaasoo dhan ayay markaa ducada iyo baryada markaas ilaahay aad baryaysaa ay ka ay ka dhigan tahay rumaynta markaas ilaahay aada rumaynayso waxaa soo gelaya yacni baryadaa markaa rabbi aada baryayso ee keensanaysa ilaahay inaad u rumaysan tahay inuu yahay ka jira inuu yahay ka maqlaya inuu yahay ka awooda inuu yahay ka qaniga inuu yahay ka kariimka inuu yahay ka raxiimka ee naxariista badan macnayaashaasaad markaa soo xaadirsanaysaa haddaba ducadu sidaynu sheegnay waa sababun min alasbaab goorma ayaa la helaa asarta iyo raadkeeda goormaa la helaa marka wixii shuruuday lahaydna la helo wixii mawaanic ahaayee diidayeyna meesha ay ka baxaan waayo asbaabta kawniga iyo sharciga asarteeda iyo raadkeeda iyo helideedu waxa wuxuu ku xidhan yahay in asbaabteedana la helo mawaanicdana meesha ay ka baxdo masalan ducada waxa laga maarmaana qofka ilaahay barya inuu rumaysan yahay waxa laga maarmaana ducada inuu ukhaalis yeelo aanu cid ku lamaanaynin waxa laga maarmaanaya ilaahay si dhaba inuu u tala saarto waxaa ka mid ah inuu ilaahay baryo isaga oo rumaysan yaqiinsan ilaahay inuu ka aqbalayo isagoo ilaahay fadligiisa rajaynaya waa yacni shuruudahay leedahay maxaa ka mid a waxyaalaha in lagaa aqbalo ducadaada diida waxaa ka mid ah san xadiidkuu nabigu sala allahu alay sl inoo sheegay bukhaari iyo muslim ay warinayaan istixjaal waxa la yidhaahdo degdegsi oo wuxuu uhi nabigu laa yazaalu yustajaabu lilcabdi addoonku ilaahay ducadiisa wau aqbalaa maa lam yadcu biismin aw qadicati raxim inta aanu ku ducaysanaynin dembi iyo qaraabo goynteed maa lam yastacjil weliba intaanu degdegin oo istixjaalku waa sidee bay idhaha rasuul allah wuxuu odhanayaa buuhi qad dacawtu qad dacawtu falamaa yastajiibu li ilaahay waan baryaya waa baryaya midhba naga aqbali maayo wax alla wuxuu na siinaya iyo wuxuu naga aqbalaya toona ma jiro dabeetana wuu cadhoonaya ducadii iyo baryadiisi halkaasi ku joojinaya uu kaga tegaya istixjaal baa la yidhahdaa waa waxyaalahaan qofka markaas waxba lagaga aqbalin ducada aada baryaysaana nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu inoo sheegay xadiidka imaamu axmed imaamu albukhaari fi ladab almufrad xaakim uu warinayo lagana warinaya abi saciid alkhudriy wuxuu nabigu inoo sheegay ducadaadu saddex arrimood midun inay udhacayso oo wuxuu uhi qof alyaaliyo qofku muskii ilaahay barya baryadaasoon dembi iyo qaraabogoyn midnaba ku jirin ilaahay saddex arrimood midunbuu ku siiyaa ima an tucajal low dacwatu wixii aad doonaysay ilaahay inuu butuq kuu soo siiyo ku siiyo wa ima an yadakiraha low fi laakhira iyo inuu aakhira kuu kaydiyu kugu dhigo wa ima an yasrifa canhu min asui milaha iyo inuu dhibaato waxaad beryaysa lamida kaa weeciyo saddexdaasunbay mid u dhacaysaa baa nebigu uhi imaa in lagu siiyo in aakhire lagugu kaydiyo in balaayo iyo dhibaato kugu soo socotay lagaga dafciyo lagaga joojiyo oo hadday saa tahay waa badsanaynaa bay yidhahdeen saxaabadii ilaahay baa idinka wax badan buuri haddaad badsataanna ilaahayna waa idinka sii wax badan yahay marka isticjaalkii qofka daraysa waxyaalaha waxay ka mid tahay mawaanicu yani jiibitaanka iyo aqbalitaanka ducada diida waxaa ka mid a yacni xaaraan cunidda qofku hadduu xaaraan cunayo uu xaaraan cabayo uu xaaraan xidhanayo oo wixiisuba ay xeran yihiinna laga aqbali maayo sida nebigu xadiidkii saxiixa inoogu sheegay qof markaa safar ku jira oo basaasan oo boodhaysan oo gacmaha sare u taagaya oo haddana wixiisuba xaaraan daayihi isaga wax looga aqbalaya baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi markaa ducadu yacni qiimahaasay leedahay waana laga ajiibaa qofka haddii markaa shuruuddii nan laga helaa mawaanicdii iyo wixii markaa diidaya ishortaagiyo aqbalitaankana qofku uu ka dheeraado wallahu ilaahay tacaala kor an yastajiibu wuxuu ajiibayaa addacawaat dacwooyinka iyo baryooyinka ayaa ilaahay ajiibayaa wayo waman lam yasal laa yaqdib calayhi xadiidka imaam axmed iyo tirmidi ay warinayaan qofka ilaahay baryi waa ilaahay waa u cadhoonaya bini aadmina markaad wax weydiisato ku cadhoodaa bini aadmina markaasuu ku cadhoonaya wayaqdi alxaajaati xaajooyinka iyo danahana ilaahay isaga ayaa guday waa mid cadfa khaasira cala alcaam dacwaadka iyo baryooyinkaasaa marka caabatana markaa arrin khaasa iyaduna weye wayamliku ilaahay wuxuu milkisan yahay uu leeyahay kulla shayin wax kasta ilaahay isaga ayaa leh walaa yamlikuhu ma milkinaya ilaahay shay-un wax ilaahay milkisana ma alla lihina ma jiraan isaga wax walba leh walaa qina yacni deeqtoonna ma jiro laga deeqtoomaya can illaahi tacaala ilaahay xaggiisa darfata caynin ilbiriqsi waman istaqnaa can illaahi ilaahay kaka deeqtooma darfata caynin ilbiriqsi faqad kafara waa gaaloobay wa saara waxaanu ka mid noqday min ahli lxayni min ahli lhalaaki kuwa halaagsamaya ayaanu ka mid noqday waxau sheekhu inoo tilmaamay yani markuu inooga soo warramay inuu yani ducada iyo baryada iyo isaga in xaajooyinka iyo baahiyaha lagu dajiyo waayo isaga ayaa gudaya ayaa wuxuu inoo sheegayaa waxa uu ajiibayo ee xaajo u gudaya waa ka wax walba leh ee aan laga deeqtoonayna innaguna aynu baahannahay sidaa daraaddeed wuxuu uhi wayamliku kulla shay ilaahay wax kasta isaga ayaa milkisan maalikulmulki weeye wax kasta ilaahay isaga ayaa leh qul illaahuma maalika almulki tabaaraka aladii biyadihi lmulk ilaahay gacantiisa ayaa milki iyo maamul oo dhami ku jira wujuudkan isaga ayaa ku tasarufaya shay kasta ka abuuray weye shay kasta ka maamulaya weye magaciyaashiisa melik ayaa ka mida ka isagu milkiga iyo lahaanshaha dhammayska tiran uu sugnaaday weye shay kasta isagu ka abuuray inama amru idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fa yakuun ahow odhan waa ahaanaya fa subxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay shay kasta yani lahaanshihiisu isaga ayay gacanta ugu jiraan wailahii turjacuun qul man biyadii malakuutu kulli shay iyo gacmaha malakuut iyo lahaanshaha shay kasta ay ku jiraan allah bay ku jiraan walaa yamlikuhu shay ilaahay wax milkisanina ma jiro ilaahay ka maaligaa weeye wax alliyaalyo wixii ka soo hadhay mamluuku isaguu leeyahay weye adduun iyo aakhiraba ilaahay isagaa leh wa ina lanaa lalaaakhirata waluulaa addoommo waxa oo dhamme waa addoommo in kullu man fi samaawaati walardi ila aati araxmaani cabda addoon iyagu ayay ilaahay u iman doonaan addoommadu waxay milkiyaan wuxuu ilaahay u milki siiyo ilaahay baa cidduu doono wuxuu doono siiya allahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa ciddaad doonta ayaad milki siisaa walaa hinan can illahi tacaala darfata cayn walaa hina deeqtoon ma aha nin ilaahay laga deeqtooma axad ilaahay ilbiriqsi ka deeqtoomaya ma jiro khalqiga oo dham ilaahay waa u baahan yihiin baahi lafda kaga jirta ayay markaas ilaahay u qabaan laxdo iyo ilbiriqsina ilaahay kama deeqtoonayaan wujuudkooda iyo jiridooda ayaa ku xidhan arrimahooda oo dhan baa ku xidhan sida ilahay li ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allahi wallahu alghaniyu alxamiid dadow waxaa tii kuwa baahana ilaahay u baahan ilahay ninka qaniga xamiidka aweye isaguna waa kaa deeqtoone wax allayaaliyo wuxuu khalqigiisa uga baahan yahay aanay jirin iyaguna ay u baahan yihiin weeye hadda waman istaqnaa can illaahi darfata cayn ka iska gaabdoomiye ilaahay ilbiriqsi waa gaaloobay dadka halaagsamayana waa ka mid noqday istiqraagiyo kakaabdoonka ilaahay waa dareenuu qofku isgelinayuu leeyahay ilaahay baad ka kaaftoomaysaa laakiin ilbiriqsi kama kaaftoomaya ilaahay hawada yare aynu neefsanayno haddaynu daqiiqad weyne waa wada dhimanaynaa markaa qofku isagunbaa isla ilaahay baad ka kaaftoomaysaa ilaahay cod ka kaaftoomaysaa ma jiro marka duqyaan iyo kibir iyo markaa bini aadmiga uu ku dhaco ayuu is odhanayaa markaas ilaahay waad ka kaaftoomaysaa waxa u yihi markaa sheekhu wayamliku ilaahay waa haranayaa kulla shayin wax kasta ilaahay isaga ayaa milkisanoo leh walaa yamliku shay-un wax ilaahay milkinaya oo ilaahay ilhina ma jiro walaa hina deeqtoon can illaahi tacaala ilaahay laga deeqtoonaa ma jiro darfata caynin ilbiriqsi waman istaknaa ka iska gaabdoomaye udhigay inuu ka gaabdoomaya can illaahi ilaahay darfata caynin ilbiriqsi faqad kafara waa gaaloobay wa saara min ahli lxayni halaagga ehelkeedii qoladii halaagsamaysay ayaanu markaa ka mid noqday wallaahu ilaahay yakdibu ilaahay waa cadhoonayaa wayardaa raalli ayuu noqon laa ka axadin qof oo kale sidii u cadhoon maayo u raalli noqon maayo min alwaraa khalqiga ka mid ah sheekhu halkan wuxuu inooga hadlayaa labadaa sifo ee sifati alghadabi waridaa lilahi subxaanah ayuu inooga hadlayaa iyagoo sifaadka ilaahay ay isku baab yihiin oo ay laga maarmaantay saynu in badan caqiidatulwasidiyadii aynu ku soo marnay wixii ilaahay nabdiisa ku sifeeyo ama rasuulkiisa moxamedi ku sifeeye ee ka ansaxa inay waajib tahay ilaahay in lagu sifeeyo ayadoon la cadilaynin oon la diidaynin ayadoon la ilxaadinaynin oon la weecinaynin ayadoon tamhiil iyo tashbiih ta khalqiga lagala mid dhigaynin laguna shabahaynin in loo sugaa inay waajib tahay ayaa haddana sifooyinka qaarkood ay markaas qolyaha ahlubidaci ama mucadilada qolada la yidhahdaa si gaara markaas ay u cadileen oy uga hadleen buu usoo qaadanayaa horta labadaa sifo ee sifada cadhada iyo raali noqoshada ilaahay baa kaga warramay nafdiisa kitaabka qur-aanka waman yaqtul mu'mina mutacamidan qofka dilaa mu'min isagoo camdinaya fajazaa'uhu jahannam abaalmarintiisu waa jahannama waa ku waaraya waqadib allahu calayh ilaahayna waa u cadhooda waana lacnaday cadaab cadiimana waa u diyaariyey maxaa ilaahay yidhi wayucadib almunaafiqiina walmunaafiqaati walmushrikiina walmushrikaati adaaniina billahi dana saw calayhim daa'iratu saw waqadib allahu calayhim ilahay waa u cadhooda waa lacnaday cadaab jahannamana waa u diyaariyey yuhuud ilaahay muxuu hi fabaa-uu bigadabin calaa gadab waxay la noqdeen cadho cadho dul saaran nebi maxamed xadiidka saxiixa imaam bukhaari muslim ay warinayaan markii yani la jebiyey iliga laga jebiyey ishtada kadabulahi calaa qawmin facaluu binabiyihi ishtada kadabulahi calaa rajulin yaqtuluhu rasuulu llahi fi sabiili illah ilahay cadhadiisu waa ku daraatay buu lahaa waxaa kaloo nebigu yihi qofka dhaar ku dhaarta xaq muslima uu ku goosanayo isagoo faajirahoo been ku sheegaya laqiya allahu calayhi khadbaan isaga oo cadhaysan ayuu ilaahay maalinta qiyaamaha la kulmaya waa xadiis bukhaariyo muslim ay warinayaan xadiidka saxiixayn ka warramayey maalinta qiyaamaha maxsharka marka la ysugu soo baxo cadceedda may loo keeno dadka dhididku xakameeyo waa xadiid aynu yani kitaabkana ku soo marnay waasitiyadii aynu ku soo marnay waxay odhanayaan aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise marka mid walba loo tegelayna ilaahay noo bari odha ina rabbii qadiba alyawma qadaban lam yaqdib qablahu milahu walan yaqdiba bacdahu milahu ilaahay waa cadhooday cadho aanu horteedna mid lamida cadhoonayn dibdana aanu dayo mid lamida u cadhoonaynin ayuu cadhooda aanugu tegi kari maayo aayaadka iyo xadiidada waxay tilmaamayaan ilaahay inuu cadhoodo waxaa kaloo aayaad kale ilaahay uu ku sibeeyey raalli noqosho radia allaahu canhu waraduu canhu ilaahay raalli ayuu ka noqday iyaguna raalli bay ka noqdeen waman yafcal dalika ibtiqaa mardaati illaahi ilahay raallaqoshadiisa cidda samaysa arrinka iyagoo doonaya fasawa nuutihi ajran cadiima dalika biannahum itabacuu maa askhata allah wakarihuu ridwaana waxay raaceen wixii ilaahay cadho gelinayey waridwaanu min allahi akbaru dalika walfawzu alcadiim waxaa kaloo nabigu sala allahu alayhi wasalam ee xadiidka bukhaari iyo muslim ee warinaya abi saciid alkhudriy laga warinayo ilaahay wuxuu ahlu jannaha ku odhanayaa maalinta uxilu calaykum ridwaani raalli noqoshaydaan idinku dejinaya falaa askhadu calaykum bacdahu abadan weligayna dib idinku cadhoon maayo aayaadkaas iyo xadiidkaasina waxay tilmaamayaan sifatu rida ayay tilmaamayaan marka aayaadkaa hore iyo xadiidkaa hore iyo aayaadka dambe iyo xadiidka dambe dhammaan waxayna tilmaamaysaa iyo nusuus kale inaan soo qaaday cala ana allaha tacaala yaqdibu wayardaa kayfa shaa ilaahay inuu cadhoodo ilaahay inuu raalli noqdo siduu doono raalli ahaanshihiisa iyo cadhadiisuna ma aha makhluuqu siduu u raalli noqdo ama u cadhoodo oo kale ilaahay waa jeclada ilaahay waa raalli noqda ilaahay waa cadhooda ilaahay waa naca makhluuqana waa lagu sifeeyaa sifooyinkaas oo kale laakiin makhluuqa sifooyinka lagu sifeeyey iyo kuwa ilaahay lagu sifeeyey waxba kama dhexeeyaan sida aan daatadiisa iyo daata khalqiga waxba aanay uga dhexaynin markaa sheekhu wuxu uhi laa ka axadin min alwaraa ilaahay waa cadhoonaya waa raalli noqonaya si qof bini aadmaya khalqiga ka mid u cadhoodanaya ilaahay u cadhoon mayo raalli noqon maayo waa siday aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay laysa ka mitlihi shay wahuwa samiicu lbasiir waana aayadda u asalka ah baabusifaad marka la joogo ilaahay isaga oo kale waxna ma aha wa huwa isaguna asamiicu ka wax kasta maqla albasiiru ay arka weeye laysa ka mitlihi shay-un waxay radinaysaa tashbiih iyo tamhiil ilaahay in lagu shabaho ama lagala mid dhigo khalqigiisa wa huwa samiicu lbasiirna tacdiilkii iyo ilxaadkii la diidayo ilaahay sifooyinkiisa ayay diidaysaa waayo bini aadmiga qur-aanka inoo sheegay fajacalnaahu samiican basiira inuu samiic basiira ka yeelay isagiina wuxuu isku sibeeyaa samiic basiira inuu yahay haddana waxaa taala laysa ka mili shay-un ilaahay maqalkiisa iyo araggiisu ka khalqiga la mid ma aha mucadilada nimanka la yidhaahdo oo tacdiilkoodu haddana kala duwan yahay oo jahmiyadu iyo muctasilada iyo tacdiil kulliya bay leeyahay ashaacirada oo kale sibooyinka qaarkood bay cadilaan laakiin ma wada cadilaan qadabka iyo ridaaga iyagu xaqiiqadooda waa diideen oo waxay leeyahen haddaynu sugno tashbiih baa ka dhalanaya waayo qadabkiiya bay yidhahdeen cadhadu waxa weeye dhiigga qalbigaa deetna kacaya markaa qofkii wuxuu doonaya inuu argoosta bay yidhaahdeen waxaanay markaa mushkiladda oo dhami ay ka imanaysaa sifooyinka ilaahay markay u sugayaan waxay u kacayaan xaggii makhluuqa hadday ka dayn lahayn ay odhan lahaayeen sifadani waa sifo ilaahay isaga u cunantaa oo ta khalqiga lama mid aha hadday sa odhan lahayen dhib badan bay ka badbaadi lahaayeen iyo tanaaqudaad fara badan oo ay ku dhacayaan bal iminka iraadada iyo doonidda way sugayaan iraadada iyo dooniduba tii khalqiga haddii loo kaco dee waa inuu wixii jeclaado qofku dabeetana u iisho haddii la yidhaha iraadada wacanka waxay odhanaya tii makhluuqa la mid maaha dee taniba tii makhluuqa la mid maha managa kula tanaa tii makhluuqa la mida masaladaa weliba waxa aada iyo laxaad markaa sheekh islaam ibnu taymiya kitaaba alxamawiya atadmuriya baan leeyahy tadmuriyada ayuu aad iyo laxaad uga hadlay qofkii doona uu ugu noqon karaa marka ahlusunna waljamaaca waxa ay qabaan yacni inay labadaa sifo ee sifatu lghadab iyo sifada sifatu ridaa inay yihiin yacni sifooyin ilaahay u sugan oo si isaga markaas u cunanta ugu sugan ayay markaas qabaan weliba waa sifaadka loo yaqaano asifaat alficliya sifaadka ficliga ee markaas ku xidhan ilaahay mashii'adiisa iyo ilaahay isaga doonitaankiisa kuwa ku xidhan weeye ee loo yaqaano asifaat alficliya ayay ka mid yihiin sifaadka dhammaantoodna markaas calaa qaybahooda yacni sidaas ilaahay uu ugu sugay nafdiisa ayay markaas ugu sugaan ayagoo markaa ka anfinaya amaba ka reebaya waxaa la yaaliya wixii markaa tamhiil keenaya ama tashbiih keenaya waxaana yani waxay ku fasirayaan qolyahan kaleo kale masalan shaacirado kale waxay ku fasirayaan maxabada iyo ridaa iyo ina laa yuxibu ama yardaa wuxuu doonaya inuu nimceeyo wuxuu abaalinayaa bay yidhahdaan qadabka iyo sukdiga kale aadana wuxuu doonaya inuu ka argoosto in allaha yaqdibu ilahay wuxuu doonaya inuu ka argoosto bay yidhahdaan oo markaa sidaasay markaa meesha ayuu ka saaraan marka waana labadaa sife ilaahay leeyahay ee mashii'adiisa yacni iraadadiisa iyo doonitaankiisa ayay markaas ay ku xidhan yihiin waana markaa sifaadka ficligaas aynu sheegnay ee ilaahay markaas mashii'adiisa lacsanoo yaqdibu idaa shaa calaa man shaa wa yardaa idaa shaa caman shaa ilaahay wuu cadhoodaa markuu doono cidduu doono u cadhoodaa waa ka raalli noqdaa cidda uu doono iyo xilliga uu doono taas ayaanad markaa waxyaalo fara badan oo dhiba markaa aad kaga raysanaysa haddaad saa ku tagto wallaahu ilaahay yaqdibu waa cadhoonaya wayardaa raalli ayuu noqonayaa laa ka axadin mid min alwaraa khalqiga ka mida sidii oo kale na uma cadhoodo umana raalli noqda ilaahaye raalli noqoshadiisa iyo cadhadiisu mid markaa isaga u cunantaa weeye wanuxibu asxaaba rasuuli illahi ولا نفرد في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وهذا اللير oo isku xidhan oo markaa firaq badanina markaas ay halkan ay ku lumeen insha allahu tacaala deriskeenna dambe ayaynu ku qaadan doonaa wallahu aclam